بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda afar iyo labaatanaad ee suuratu nnisaa allah waxau ihi subxaanah wاlmuxsanaatu min annisaa'i ilaa maa malakat aymaanukum kitaaba allahi calaykum wauxila lakum maa waraa'a dalikum an tabtaguu biamwaalikum muxsiniina gayra musaafixiin allah waxau ihi wlmuxsanaatu min annisaa waxa aayaddani ay ku xidhan tahay muxaramaadkii casharkii hore aynu kusoo qaadannay oo waxaa lagu xidhayaa xurimat calaykum ummahaatukum ilaa aakhiri alaayaat waxaynu soo qaadannay haweenka muxaramaadka ah ee guurkooda laynaga xarimay ama ha laynagaga xarimo nasab ama ha laynagaga xarimo ridaac iyo naasnuugid ama ha laynagaga xarimo waxa weeyaan musaahara iyo xididinimo ama waxa weeyaan sihrigii ama taxriimku ha noqdo jamciga iyo kulminta la kulminaayo marka muxaramaadka laynaga soo xarimay guurkooda ayaa tanna ay raacsan tahay macnuhuna markaa waxa uu yahay waalmuxsanaatu ay waxurimat calaykum almuxsanaat sidaa haweenkaa hore laydinka soo xarimay ayaa waalmuxsanaatu ay waxurimat calaykum almuxsanaat waxaa kaloo laydinka xarimay guurkooda almuxsanaatu dumarkii la qabay min annisaa xaal ay haweenka ka mid ahaadeen iyagana waa laydinka xarimay ilaa maa malakat aymaanukum laakiin ha yeeshee ilaada istinaha munqatic ka dhigo maa malakat waxay hantiday aymaanukum midigyadiinu waxay hantiyeen ee mulkulyamiin idinku soo galeen addoommada ah hee fahaadaa yaxillu lakum kaasi waa idin xalaal wixii midigtiinu ay hantiday dee iyaga waxa weeyaan inaad waxa la mucaasharootaan oo sidii haweenkiina ula mucaamalootaan waa idin bannaan tahay allah waxau ihi kitaab allaahi calaykum masderkaana ficil lasoo qadara ku nasbi ay kataba allaahu ilaahay waa qoray daalik arrinka ah kitaab allah ilaahay qoraalkiisii ayaa uu qoray calaykum korkiinna ayaanu ku qoray oo macnaha uu ku faral yeelay arrintaas oo muxaramaadka alla uu xarimay waa wax alla uu qoray oo uu qadaray oo uu waajibiyey in sidooda looga tagaana ay waajib tahay wuxuu idiin xalaaleeyeyna waa wax alla qoray oo inaad xalaashataan ay waajib idinku tahay allah waxau ihi wa uxilla lakum maa waraa'a dalikum wa uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey maa waraa'a daalikum kiinaa lasoo sheegay ee muxaramaadka ah wixii ka soo hadhay waa laydiin xalaaleeyey macnaha muxaramaadkaa lasoo sheegay wixii ka dambeeya een intaa ahayn dee guurkooda iyo nikaaxooda waa laydiin xalaaleeyey an tabtaguu maa waraa'ada ka bedel waxaa laydiin xalaaleeyey an tabtaguu inaad ku doontaan oo ku raadsataan biamwaalikum xoolihiinnii inaad ku doonataan ay nikaaxa almuxsanaat yacnii haweenkaa dhowrsoon ee xorta ah guurkooda inaad xoolihiinnii ku raadsataan oo maalkiinnii ku mehersataan ayaa laydiin xalaaleeyey muxsiniina xaal aad tihiin kuwii guursanaya hayra musaafixiina kuwa ka sinaysanayana hayrkood xaal aad tihiin macnaha idinkoo guursanayoo xalaal ugu tegaya oo aan ka sinaysanayn waayo sifaaxu waa zinadii nikaaxuna waa guurkii xalaasha ahaa alla waxau ihi fama stamtactum waxaad ku raaxaysataan bihi maaga oo minhunna haweenkaa xaggooda aad kaga raaxaysataan oo macnaha guur iyo nikaax aada ugu tamatucdaan fa aatuuhunna siiya haweenkaa ujuurahunna mushqaayadahooga waxaa looga jeedaa meherkay muteen siiya oo meherkii baa laga dhigay bimacna alujra ilaan waa wixii lagu bannaystay ee loogu tamatucaye fa aatuuhunna siiya haweenkaa ujuurahunna meheradooda siiya wixii aad ku mehersateen ee xaqa u lahaayeen siiya fariidatan ay mafruudatan xaal ay yihiin ujuurtaa iyo meheradaasi kuwa la gooyey ama la faral yeelay waayo fardigu waa bimacna alqaci waana bimacna alwujuubna waa la yidhaah marka fariidatan ay mafruuda xaal ay meheradaasi yihiin kuwa la gooyey oo la faral yeelay oo in laga gaabiyo ama waxa weeyaan laga duudsiyaa ay xaaraan tahay alla waxau ihi walaa junaaxa dembi idinkama saara calaykum korkiina fii maa taraadaytum wixii aad ku kala raalli noqoteen bihi maaga min bacdi alfariida goyntaa dabadeed ama faralkaa dabadii macnaha waxaad isaga raalli noqotaanna dembi idinkama saara ina allaha alle kaana waxa uu ahaada yahayna caliimaa mid cilmi badan xakiiman oo xukumiya xikmadba iska leh waman lam yastatic haddaba ruuxa aan karin minkum xaal uu idinka idinka mid yahay tawlaa yacni xagga xoola ahaan iyo hanti ahaan ruuxaan u karin an yankixa inuu guursado almuxsanaat haweenkii xorta ahaa almu'minaati ee iimaanka lahaa oo muxsanaat saddex macno ayay inoogu imanaysaa oo mar waxay ku imanaysaa bimacna alxaraa'ir kuwii xorta ahaa sidan imika oo kale an yankixa almuxsanaati almu'minaat waa alxaraa'ir almu'minaat mar waxay ku imanaysaa almutasawijaat kuwii la qabay sida wlmuxsanaatu min annisaa marna waxay ku imanaysaa alcafaaif kuwii dhowrsoonaa sida muxsanaatin hayra musaafixaat saddexda macnoba muxsanaat way noogu imanaysaa alla waxau ihi waman ruuxa lam yastatic an karin minkum xaaluu idinka idinka mid yahay tawla xoolo uu ku guursado an karin ka bedel an yankixa an karin inuu guursado oo marka tafsiirka aynu maro an yankixada ayaa tawlan aynu ka bedelaynaa oo waman lam yastatic ruuxa an karin minkum xaaluu idinka idinka mid yahay tawlan xoolo uu ku guursado ka bedelo waxaa tidhaha an yankixa ruuxa an karin inuu guursado almuxsanaati haweenkii xorta ahaa almu'minaati ee mu'minaadka ahaa ruuxa guurkooda kari waaya fa mimaa malakat waxaad u soo qadartaa ay falyankix ha guursada kaa kari waayo xortii mimaa malakat ay amatan addoon ha guursado addoontaasoo mimaa kii ka mid ah malakad aymaanukum midigyadiinnu ay hantiyeen oo min fatayaatikum hablihiinna ka mid a almu'minaati ay mu'minaadka iimaanka leh yacni ruuxa awood u heli waaya inuu xortii guursado dee waxay midigtiinnu hanatee addoommada ah ha iska guursado wallaahu allana aclamu isagaa u cilmi badan biiimaanikum iimaankiina allaa og oo muuqaalka waxaad muujisataan mooyaane waxa idiin qarsoon dee allunbaa oge axad kale ma oga laakiin innaka axkaamta adduunyadu waxa weeye naxnu naxkum bidawaahir wallahu yatawala saraa'ir wixii muuqda un baynu ku dhaqmaynaa wixii qarsoonna allah iskale oo inaku shaqo kuma lihin alla waxau ihi bacdukum barhkiin min bacdin barhka kale ayuu ka ahaaday oo macnaha addoomma iyo xorkaad doontaan ahaada oo dee maxaaba idin u kala santaagayen u kala kibri asalkiinu waa midoo abuukum aadam wa ummukum xawaa asal keliya kasoo wada jeedaan ee fankixuuhunna addoommadaa guursada biidni ahlihinna ehelkooda ogolaanshahooda ku guursada oo ehelkooda waxaa looga jeedaa addoonta dee sayidkii iska lahaa ee maaliga ah ilaan addoonnimadu waa bimacna almaal sida maalka loo mulkiyo ayaa addoommadii loo mulkiyayaa oo loo hantiyayaa marka addoommada aad guursanaysaan waxaad ku guursataan biidni ahlihinna ehelkooda ogolaanshahooda ku guursada waa sayidkii lahaa inuu bixiyo sida inataba qofka dhalay dee u bixiyo wa aatuuhunna waxaad siisaan addoommadaasi aad guursanaysaan ee dumarka ah ujuurahunna meheradooda siiya mushqaayadani waa meherkii bilmacruufi wanaagna ku siiya muxsanaatin xaal ay yihiin qaar dhowrsoon addoommadaa aada guursanaysaan hayra musaafixaatin xaal ay yihiin kuwa waxa weeyaan zina aan caddaysanayn walaa mutakhidaati akhdaanin saaxibu zino sir ana kuwa samaysanaya aanay ahayn oo sifaaxu waa zinada muclanka ee babliga la caddaysto itikhaadu lkhidniguna waa zinada sirta ah saaxiib gaar oo sir ah inuu ka zinaysto weeyaan khidnigu oo alkhidnu waxaa la yidhaha wa waa asaaxibu fi lfaaxisha waa ka faaxishada iyo zinada kula saaxiibka ah laakiin qaarna dee bannaan bay calan ka taaganayaanoo kii soo mura kii soo maree dee aan hagaagsanayniba dee waa ka muraadsanaya qaarna si caana meel uma furanayaan eh saaxiib gaara unbay si sira uga zinaysanayaan labadaasay kale yihiin sir iyo caam faidaa uxsinna alla waxau ihi faidaa uxsinna marka addoommadii la guuriyo macnaha lagu dhowro zawaaj oo ixsaanku waa ilaalin oo dee guurkii baa ilaalin u ah faidaa uxsinna marka la guuriyo addoommadii fain ataynaa haddaba haddii ay la yimaadaan bifaaxishatin xumaan zina ah fa calayhinna korkooda waxaa addoommadaas nisfu maa shay kala badhkiibaa korkooda ah kaasoo calalmuxsanaati haweenkii xorta ahaa saaran oo min alcadaabi cadaabka ah cadaabkana waxaa looga jeedaa xadkii adduunyada laga jarayey ilaan waa cuquubo eh marka macnuhu waxa uu yahay dumarka xorta ah markay zinaystaan xadka laga jaro kala badhkiibaa addoommadii laga jaraya hadday zinaystaan raggoodiiyo dumarkoodina waa isku mid allah waxau ihi daalik arrinkaas ay zawaaju limaa addoommadaas in la guursadaa liman mid ayuu u sugnaaday kaasoo khashya ka cabsooday alcanata dhibaatada zinada aslulcanad waa mashaqada iyo dhibka waxaana hadda loo jeedaa dhibaatada zinada ilan haddii uu ku dhaco waxaa ka ratibmaysa dhibaato badan iyo xad in laga gooyo marka alla waxau ihi daalika arrinkaasoo addoommadii in la guursada ihi liman mid ayuu u sugnaaday kaasoo khashya ka cabsaday alcanata dhibaatada zinada naftiisa uga baqay minkum xaaluu idinka idinka mid yahay alla waxau ihi wa an tasbiruu inaad se sabirtaan oo ka adkaysataan guurka addoommada oo doobnimadiisana iyo reernimo yacni guur la-aanta a ku adkaysataan intaad ka awoodeysaan ayaa khayrun idinka khayr badan lakum idinka inaad addoommada guursataan macnaha inaad ka sabirtaan ayaa idinka roon inaad ku dhiirataan oo guursataan addoommada wallaahu allana kafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay masaa'il muhiim ah waxaa masaa'ilkaa ka mid a awalan tatimatu lmuxaramaat waxaa lagu dhammaystiray oo yacni waxa weeyaan horana inoo soo maray halkana takmiladeedii ay tahay haweenkii muxaramaadka ahaa oo hore loo soo sheegay bedidoodii tanna ay ka mid tahay almuxsanaatu min annisaa marka almuxsanaatu min annisaa waa almutasawijaat oo haweenkii la qabay waxa muxarama in la guursado ilaa ninkooda ay ku kala faaruqaan imaa bialaaqin aw biwafaat yacni ninkooda inay ku kala faaruqaan alaaqu furo ama dhimasho uu ka dhinto dabadeed ay ciddadbaxaan oo ciddadoodu ay dhammaato mooyaane dee haweenaydii la qabay guur waa ka muxaram marka qodobka koobaad ee aayaadkan ku jiraa waxa weeye taxriimu lmar'ati almutasawija xataa yufaariqaha zawjuha bialaaqin aw wafaat wanqadad ciddatuha waxaa laga qaadanayaa wlmuxsanaatu min annisaa waxaa kaloo aayaadkan ku sugan jawaazu nikaaxi lmamluukati bilyamiin wain kaana zawjuhaa xaya waxaa la baneeyey tii waxa weeyaan la mulkiyey ee laga soo qabsaday goobta dagaalka walow ninkeedii haba noolaadeed dee in loo tago oo sidii haweenka loola mucaamaloodo waa la baneeyey sababtuna waxa ay tahay dee addoonnimadu marka dagaalka la ysugu yimaado goobta jihaadka dumarka gaalada ee goobtaa laga soo qabsado waxay ku xalaaloobayaan bimulkilyamiin hanashadaa la hananayo ee la hantinayo ee lasoo qabsanayo waxaase shardi u ah alistibra'a walwadcu oo addoonta lasoo qabsaday hadday uur leedahay ma bannaano in loo tago ilaa ay umusho ay uurkaa ka dhigto haddii aanay uur lahaynna ma bannaano in loo tago xataa tustabra'a bixaydatin waaxida uma tathur ilaa raximkeeda lagu beri yeelo baraa'adiisa lagu ogaado hal mar inay caado hesho kadibna ay ka tahaaro qaadato oo waxaa la diidayaa dee raximkii ama makaankii oo ilmo kale ku jiro in waxa weeyaan loo tago oo la macaamilo marka marka addoommadii lasoo qabsado haddii uur ka muuqda aanu jirin waxaa lagu beri yeelayaa raximkeeda oo lagu hubsanayaa hal caado inay hesho kadibna ay ka tahaaro qaadato sidaas ayaa qofkii mulkiye soo qabsaday ay ugu xalaaloobaysaa waxaa markaa aayaddan sababunusuulkeeda ka mid ahaa saxaabada qaarkood ayaa mar ay duulaan u baxeen oo ay dumar soo qafaasheen ayaa markii loo banneeyey mucaamalada addoontaasee la yidhi ilaa maa malakat aymaanukum ayaa waxay dhibsadeen oo ay karaahiyeysteen dee dumar la soo qafaashay oo la qabay oo raggoodii ay nool yihiin inay mucaamilaan ayay dhibsadeen marka waxaa soo degtay ilaa maa malakat aymaanukum yacnii dumarka la qabo yacnii in loo la mucaamilo loo tago waa la diiday ama la guursado ilaa kuwan mooyaane oo addoommadaa laga soo reebay oo addoommadaas xataa raggoodii hadday nool yihiin oo waddankii gaalada ay joogaan mar haddii lasoo qafaasho la addoonsaday kuwaa nikaaxoodii waa go-ay waxaanay u xalaaloobayaan ciddii soo qabsatay marka waxa weeyaan raximkooda lagu beri yeelo hal caado kadibna ay ka daahiroobaan marka taasi waa xukum laga soo istinooday walmuxsanaatu min annisaa mulkulyamiin waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkan ku caddeeyey xurmatu zawaaji alaxraar bilimaa ilaa bishuruud waxaa la diiday dadkii xorta ahaa inay addoommadii guursadaan shuruud in la helo mooyaane addoommada la guursanayee guurkooda la diiday iyo ilaa maa malakat aymaanukumna farqi baa u dhexeeya oo farqigu waxa weeye mulkulyamiinku guur ma aha ee gabadhan lasoo qabsadee lasoo addoonsaday waxay ku xalaalowdeen bimulkilyamiin ninkan mulkiye soo qabsaday mulkigiisay ku xalaalowday isagaana sayid u ah ubadka ay u dhashaana waa xor ila isagaa leh isaguna waa xor marka ubadkeeduna addoommo noqon maayaan laakiin tan la diiday waxa weeye addoontii cid kale lahayd isagu ma laha cid kalaa iska leh ila waxaynu dha addoonnimadii iyo riqigii waa bimacna almulk sida xoolaha loo hantiyaa loo hantiyaya marka addoontan cid kalaa leh isagu ma laha marka addoontaa cid kale ay leeyihiinee cid kale gacanta ugu jirta inuu guursado ka guurkooda la diiday waa kaa waayo waxaa la diidayaa dee addoontan isagu ma laha sayidkeedaa leh ubadka ay dhashaana waxay addoommo u noqonayaan ciddii addoontan iska lahayd ee sayidka u ahayd marka ubadkiisiina addoommay noqonayaan lamana doonayo dee qofkii xortaa ubadkiisii addoonnimo inuu u sababo marka taasaa la diiday qof ay daruura ku kalifta mooyaane inaanu qofkii addoon cid kale leedahay guurkeedii aanu damcin oo aanu doonin waxaa lagu baneeyey markaa addoontaa cid kale ay leedahay in la guursado laba shardi kow cadamu listitaaca ruuxan karti u lahayn dumarkii xortaa inuu guursado oo waman lam yastadic minkum awlan an yankixa almuxsanaati almu'minaat famima malakat aymaanukum waa cadamu lqudra waa qofkii kari waayey dumarkii xortaa guurkoodii waa shardiga koobaad hadduu karayo uma banaana dumarka xortaa ha guursado shardiga labaad daalika liman khashiya alcanata minkum waa inuu xortiina guursan kari waayo naftiisiina uu zina uga baqo labadaa shardi markay ku kulmaan ee naftiisiina zina inuu ku dhaco uga baqayo xortiina aanu guursan karayn addoontii inuu guursadaa waa u bannaanta addoontii marka yaa u guurinaya fankixuuhunna biidni ahlihinna sayidkii lahaa ayaa ruuxu inata u dhalo siduu u bixiyo sayidka iskale addoontan ayaa bixinaya oo guurinaya meherkeedana iyadaa la siinayaa addoontii sayidku qaadan maayo ila ilaahay waxau ihi wa aatuuhunna ujuurahunna wa aatuu ahlahunna lama odhan marka ehelku waa bixinayaan laakiin addoontu iyadaa xaq u leh wixii lagu bannaystee loogu tamatucay culimada qaarkood waxay ku daraan shardiga guurka addoommada aliimaanu waalcifa inay mu'minadna tahay dhowrsoonna tahay oo aanay ahayn qof zino lagu yaqaano muxsanaatin hayra musaafixaat iyo min fatayaatikum almu'minaat ayay ka qaateen shardu liimaani waalcifa laakiin ka laysku raacsan yahay waxa weeyi khawfu lcanat iyo waxa weeyaan cadamu alqudra calaa zawaaji alxaraa'ir waman lam yastadic minkum awlan an yankixa almuxsanaati almu'minaat shardiga iimaankaee muxsanaadka xorta la raaciyey waxaa la yidhi qeydkaasi waa aqlabi aqlabi waxaa looga jeedaa kharaja makhraj alghaalib waa macnaha sida faraha badan lee haalibka uunbaa ah dee dumarkii xorta ahaa ee iimaanka lahaa in la guursado laakiin dumar xora oon iimaan lahayn guurkoodu dee waa bannaanyi oo wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba ayaa laynoo baneeyey dumarkii waxa weeyaan xorta ahaa ee dhowrsoonaa ee ahlulkitaabka ahaa yahuudiyaadka ama nasraaniyaadka markaa dumarka kitaabiyaadka ee ahlulkitaabka iyagoo gaalo ah dee guurkooda waa laynoo baneeyey marka almu'minaati ma aha qayd ixtiraazi aho laakiin waa qayd un kharaja mahraj alhaalib walaa mafhuuma lah mafhuumna laga qaadan maayo dee tii aan iimaanka lahayn inaan la guursan karin waayo kitaabiyadii ama ahlulkitaabkii iyadoo gaalada ayaa la baneeyey guurkeedii mushrikadii unbaa la diiday bilaa kitaabka ahayd sidoo kale addoonta lafteeda yani culimmadu waa isku khilaafeen iimaanka miyaa loo shardinaya mise loo shardin maayo waxaa kaloo aayaadkan ku sugan wujuubu lmuhuuri cala alaswaaj bisabab اlistimtaac ragga waxaa ku waajibay meherka inay bixiyaan marka ay dumarka ku tamatucaan waayo raaxada iyo istimtaaca inay labadii qof isgaadhaan oo isu galmoodaan ayay ku waajibaysaa meherka gabadha in la siiyo ilaa xadiidku wuxuu ahaa bimastaxalla min farjiha waxaa lagu bannaystay tamatuceedu waa meherkaas marka waa u waajibay haddii la isgaadhaba waxaa kaloo aayaadka ku sugan wujuubu iqaamati alxaddi cala alamati azaaniya sawaa'an uxsinat aw lam tuxsan addoontii ama guur hore ha soo marto ama yaanay soo marin hadday gogol dhaafto xad baa ku waajibaya laakiin xadka addoonta ku waajibay waa kala badh xadka ku waajibay xorta oo gabadha xorta ah maxaa ku waajibay hadday zinaysato azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda boqol jeedal in laga jaro ayaa ku waajibay marka waxaa la yidhi facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaabi kala badhku waa konton jeedal addoontii konton jeedal unbaa lagu dhufanaya addoonkiina konton jeedal unbaa lagu dhufanaya rajmigii ayaa isweydiinle ma la rajminayaa addoontii ama addoonkii waa maya waayo dee waxaa la yidhi facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati kala badh waarajmu laa yatanasaf in qofka dhagax lagu dilaana ma kala badhmayo ama dee waa lagu diluun ama waa laga dayn soo maaha marka mar haddaanu rajmigu kala badhmayn addoonta rajmi ma saara ee jaldi uunbaa saaran jaldiguna waa konton halka xorta uu ka yahay boqol waxaa kaloo aayaadkan ku sugan alsabru cala alcusuubati khayru min zawaaji alimaa liirshaad illaahi ilaa dalik doobnimada in la ysaga sabro lagu adkaysto ayaa ka khayr badan addoommada in la guursado waayo ilaahay baa sidaa inagu hanuuniyo o inagu hagay oo inoo tilmaamay oo alla waxa uu yidhi wa an tasbiruu khayrun lakum inaad sabirtaan ka sabirtaan guurka addoommada ayaa idiin khayr badan marka in addoommadii la guursado waxaa ka khayr badan in laga sabro ilaa inta la awoodayo dumarka xorta ah guurkooda ilaahay waxa uu tilmaamay dumarka la guursanayo marka lagu tamatuco meherkoodii inuu u waajibay oo fa aatuuhunna ujuurahunna fariida laakiin waxaa la raaciyey walaa junaaxa calaykum fi ma taraadaytum bih wax dembi idinkama saara waxaad ku heshiisaan min bacdi alfariida meherkaa la gooyey ee la faral yeelay dabadii waxaad ku heshiisaan waa idiin mubaax oo taraadigu waa tafaacul min adarafayn waa ficil labadii dacal ama labada dhinacba ka dhacaya waa ninkii iyo gabadhiiba marka maxay ku heshiin karaan gabadhii waxay ku heshiin karaan meherkii inay ka saamaxdo waa arrinta u bannaan waxay ku heshiin karaan meherkii inay wax ka dhinto waa arrin u bannaan waxay ku heshiin karaan ninkii meherkii inuu uga kordhiyo uga ziyaadiyo waa arrin u bannaan marka waa mina tarafayn oo ama ninkii ha u ziyaadiyo ama gabadhii ha ka nuqsaamiso ama ha kuba dhaafto wax alle waxay ku heshiiyaan meherkaa go-ay dabadii way u bannaan tahay sidaasaa loo yidhi fima taraadaytum bihi min bacdi alfariida alla waxau ihi wlmuxsanaatu ay waxurimat calaykum usoo qadar waxaa kaloo laydinka xarimay guurkoodii almuxsanaatu dumarkii la qabay min annisaai haweenka xaal ay ka mid yihiin muxsanaadkaas yacni dumarkii la qabay guurkoodii waa laydinka xarimay ilaa raggooda ay kala faaruqaan ciddaduna ay dhammaato ama ha ku kala faaruqaan furiin ama dhimasho ah ilaa maa malakad waxay hanatay mooyaane aymaanukum midigyadiinu midigyadiinu waxay hanatay mooyaane oo ah addoommadii gaalada laga soo qabsaday xilliga jihaadka oo iyaga iyagoo rag lahaa ayay idiin bannaan tahay inaad dee waxa weeyaan haweeniyo dumar aada la macaamishaan ka dhigataan marka raximkooda baraa-adiisa lagu hubsado bixaydatin waaxida uma tuhro hadday uur leeyihiinna ay ka umulayaan marka istinaa haddii mutasil laga dhigo sidaas weeyi haddii munqatic laga dhigana haweenkaa la qabo waa laydinka xarimay ilaa maa malakat aymaanukum ilaa ay laakiin ha yeeshee maa malakad waxay hantida aymaanukum midigyadiinu fayaxilu lakum dee waa idiin xalaal waa goorma dee bacda alistibraa marka raximkooda lagu beri yeelo hal caado ay helaan kadibna ay ka daahiroobaan kitaab allaahi calaykum ay kataba allaahu dalik arrinkaa ilaahay waa qoray kitaab allah ilaahay qoristiisii ayaa u qoray oo calaykum korkiinna ayuu ku qoray oo ku faral yeelay oo waa maxay qoraalkaasi dee wixii alla u xarimayna inaad xaaraansataan oo isaga tagtaan wixii alla idiin xalaaleeyena aada xalaashataan oo aada ku dhaqantaan sidaasaa alla qoray oo uu faral yeelay inaad ku camalfashaanna ay waajib tahay alla waxa uhi wauxilla waa laydiin xalaaleeyey lakum idinka macnaha guurkoodii dee inaad guursataan maa waraa'a daalikum madkuurkiinaa kiinaa lasoo sheegay ee muxaramaadka ah wixii ka soo hadhay ee kaa gadaashiisa ahaaday waa laydin xalaaleeyey guurkoodii ka bedel an tabtaguu baa laydiin xalaaleeyey an tabtaguu inaad doontaan baa laydiin banneeyey biamwaalikum xoolihiinni aad ku doontaan nikaaxa almuxsanaat haweenkaa xorta ah ee waxa weeyaan dhowrsoon guurkooda maalkiinnii inaad ku mehersataan oo ku doonataan ayaa laydin xalaaleeyey muxsiniina xaale aad tihiin kuwii guursanaya hayra musaafixiina xaal aad tihiin kuwa aan ka sinaysanayn yacnii xaal aad tihiin kuwa guursanaya oo aan ka sinaysanayn fama stamtactum fama stamtactum wixii aad ku raaxaysataan bihi maaga oo minhunna xagga dumarka aad kaga raaxaysataan ay binnikaax macnaha guurkii aad ku raaxaysataan oo aad u tagtaan fa aatuuhunna siiya yacni wixii dumar aad ku tamatucdaan fa aatuuhunna siiya ujuurahunna meheradooda siiya fariidatan ay mafruuda xaal ay yihiin meheradaasi kuwo la gooyey oo la faral yeelay walaa junaaxa dembi idinkama saara calaykum korkiinna fii maa kii taraadaytum aad isaga raalli noqotaan bihi maaga min bacdi alfariida goyntaa meherka la gooyay dabadii waxaa isaga raalli noqotaan dembi idinkuma saara oo macnaha meherkii la gooye guurka lagu guntay haddaa wax ka bedeshaan way idiin bannaanta ama wax ku dara ama wax ka dhima ama iskaba dhaafa sidee aad doontaan yeela idinkaa xor u ah ina allaha alle kaana waxa uu aada yahayna caliima kii cilmi badan xakiiman ee falsuuban ee shay walba meeshiisa dhiga alla waxau ihi waman lam yastadic ruuxa an karin minkum xaaluu idinka idinka mid yahay tawla xoolo uu ku guursada ruuxa an karin ama tawlan yacni maal ahaan aan u karin an yankixa inuu guursado almuxsanaati haweenkii xorta ahaa marka laga bedelana waxa weeyi waman lam yastadic ruuxa an karin minkum xaaluu idinka idinka mid yahay tawlan xoolo uu ku guursado ruuxa an karin an yankixa inuu guursado ruuxa an karin tawlanta markaa ka bedel an yankixa inuu guursado ruuxa an karin almuxsanaati haweenkii xorta ahaa almu'minaati ee mu'minaadka ahaa fa mimaa malakat ay falyankix ha guursado falyankix dheh ha guursado amatan addoon ha guursado addoontaasoo mimaa kii ka mid a malakad ay hantida aymaanuku midigyadiinu yacnii addoon ka mida addoommada aada leedihiin ha guursado addoontaasoo min fatayaatikum hablihiinna ka mid ah hablihiinna almu'minaati ee mu'minaadka ee iimaanka leh wallaahu alla ayaana aclamu cilmi badan biiimaanikum iimaankiinana allaa og oo cilmi badan bacdukum berhkiin macnaha waxa weeyaan qofku wuxuu muujisto un kula mucaamalo waxa uu qarsoon allaa og adiga laguma diran bacdukum berhkiin min bacdin barhka kaluu ka ahaaday macnaha haddaad addooma tihiin iyo haddaad xor tihiinba dee asal keliya ka soo wada jeedaane maxay idin isugu keori fankixuuhunna haddaba addoommadaa guursada biidni ahlihinna ehelkooda fasaxooda ku guursada waa sayidka iskale eh wa aatuuhunna addoommadaana siiya ujuurahunna meheradoodana siiya bilmacruufi wanaag ku siiya muxsanaatin xaal ay yihiin kuwa dhowrsoon oo hayra musaafixaatin xaal ay yihiin kuwa aan waxa weeyaan sinaysanayn oo macnaha zina aan muujisanayn hayra musaafixaatin xaal ay yihiin dumarkaasi kuwa aan zino caddaysanayn oon bannaanka iyo badka la imanayn walaa mutakhidaati akhdaanin saaxiib hoosaad zinana kuwa samaysanaya hayrkood xaal ay yihiin oo macnaha aanay samaysanayn saaxiib hoose oo sir ah waataynu nidhi yacni waxa weeyaan khidnigu waa saaxibu siri fi zina waa saaxiibka hoose ee waxa weeyaan ka zinaysanaya waxaanay ku kala duwan yihiin midna bannaankay zinada ula soo baxday cid walba si ay usoo marto midna bannaanka ulamay soo bixine saaxiib gaar ah ayay la sinaysataa marka labadaa midna iyagoon ahayn hayra musaafixaatin xaal ay yihiin kuwa waxa weeyaan zino aan caddaysanayn oon bannaanka la imanayn walaa mutakhidaati akhdaanin saaxiib hoose oo zino kuwa samaysanayana aanay ahayn oo saaxiib siroos ay ka zinaystana kuwa samaysanaya aanay ahayn oo ay dhowrsoon yihiin marka muxsanaatinta unbaa lagu sii akidayaa hayra musaafixaatin walaa mutakhidaati akhdaan ilan muxsanaatin baa laga fahmay labadaa midna inaanay samaynayni lakin waa taakiidun lagu sii caddaynayo alla waxau ihi fa idaa uxsinna marka haddaba addoommadii la guuriyo ee guurkaa lagu ilaaliyo fain atayna haddii ay la yimaadaan bifaaxisha fool xumo zina ah hadday la yimaadaan fa calayhina korkooda waxaa ahaaday nisfu maa cala almuxsanaati haweenka xorta ah waxa saaran kala barhkii baa ahaaday korkooda oo min alcadaabi cadaabka ah waa xadka zaaniga laga goynaye macnaha haweenkii xorta ahaa cadaabka waa xadka laga goynaye eh cadaabka korkooda ahaaday kala barhkii ayaa addoommadiina saaran oo halka gabadhii xorta ahayd boqol jeeda laga jarayo addoontii konton baa laga jaray halka ninkii xorta ahaa boqol laga goynayana addoonkii konton baa laga goyn alla waxau ihi daalik arrinkaas ah addoommada guurkoodu liman mid buu u sugnaaday kaasoo khashiya ka cabsooda alcanata zinada ka baqa minkum xaaluu idinka idinka mid yahay yacni ruuxa naftiisiina zina uga baqa dumarkii xorta ahaana guurkoodii gaadhi kari waaya ayaa loo baneeyey naftiisa inuu ku dhowro guurka addoommada waxaase alla raaciyey wa an tasbiruu inaad se sabirtaan oo addoommadaa guurkooda ka sabirtaan ayaa khayrun lakum idinka khayr badan ina guursataan wallaahu allana hafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista yuriidu allahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum yuriidu allah ilaahay waxa uu doonayaa liyubayina inuu idin caddeeyo lakum idinka ay sharaa'ic sharaa'icda iyo xuduudda uu idiin jideeyey alle wuxuu doonayaa inuu idin caddeeyo wayahdiyakum iyo inuu idinku hanuuniyo ayaa alle uu doonayaa sunana aladiina kuwii wadooyinkooda min qablikum idinka idinka horreeyey ee ambiyo iyo saalixiin iyo rusul iyo dad wanaagsan ahaa wadooyinkoodii inuu idinku hanuuniyu doonayaa oo aada martaan si aada u guulaysataan oo guushay gaadheen idinna u gaadhaan oo wayatuuba inuu idinka toobad aqbalaa alla uu doonayaa calaykum korkiinna wallaahu allana caliimunkii cilmi badan weeyi xakiimun ee falsuuban macnaha aan khaldamin ee shay walba meeshiisa munaasabka adhiga wallaahu alla yuriidu waxa uu doonayaa an yatuuba calaykum inuu idinka toobad aqbalo wayuriidu aladiina kuwiina waxa ay doonayaan yatabicuuna raacaya ashahawaat kuwa waxyaabaha naftu ay jeclaysateen macaasida iyo xumaanta ah dembiyada naftu ay jeceshahay kuwa doonayaa ee raacraacaya waxay doonayaan an tamiiluu inaad leexataan maylan leexasho cadiiman weyn inaad xoog u leexataan oo diinta ka baydhaan ayaa idinla rabaan yuriidu allah ilaahay waxa uu doonayaa an yukhafifa inuu idinka fudaydiyo cankum idinka takaaliifta shareicada wixii aad kari weydaan ee idinku cuslaada ilaahay inuu idinka fudaydiyuu rabaa oo culayskiina ma rabo yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra wa khuliqa waa la abuuray alinsaanu kii dadka ahaana daciifan xaal uu yahay kii taag daran insaankana waxaa la abuuray isagoo taag daran oo daciif ah haadihi alaayaat waxaa ku sugan minat اllahi calayna fi tacliilihi lilaxkaam litaطma'ina nufuusuna watansharixa suduuruna lilcamali bih ilaahay wuxuu inagu galladaysto oo inoogu nicmeeyey inuu inoo sababeeyo axkaamta uu inoo jideeyey si ay nufuusteennu ugu xasisho camalfalka axkaamtaas oo alla waxa uu leeyahay liyubayina lakum wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum wayatuuba calaykum wallahu caliimun xakiim ilaahay waxa uu sharaa'icdaa idinku jideeyey oo axkaamtaa idinku xadeeyey si uu idinku caddeeyo sharaa'icda laydiin soo dejiyey waddooyinka hagaagsanna idinku hanuuniyo marka taasi waa inay idinku xambaarto maadaama alla hagaaggaa iyo hanuunkaa idinla rabo dee inaad ku camalfashaan oo ku hagaagtaan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan minat ullaahi cala almu'miniina bihidaayatihim ilaa ariiqi الsaalixiin wa sabiili اlmuflixiin gallada alla ku galladaysta addoommadiisa mu'miniinta inuu ku hanuuniyey oo uu tusuu ugu yeedhay waddadii dadka wanaagsan ee liibaanay si ay iyaguna ugu daydaan oo guushay kuwaasi gaadheen u gaadhaan wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum wa sabiilu saalixiin waxaa kaloo ku sugan minat ullaahi cala almu'miniina bitahiirihim min alahbaath aljaahiliya ilaahay waxa uu ku galladaystay mu'miniinta yacnii galladiyo nicmo ah inuu ka daahiriyey waxyaabihii khubsigii iyo xumaantii jaahiliyadii hore dhaqanka iyo caadada u ahayd o wallahu yuriidu an yatuuba calaykum wayuriidu aladiina yatabicuuna shahawaati an tamiluu maylan cadiima ilaahay wuxuu idinla doonayaa tahaaro iyo toosnaan iyo xumaan oo dhan naftiinna inaad ka nadiifisaan ayuu alla idinla rabaa kuwa xunxunina waxay idinla doonayaan inaad xumaanta iyo macaasida dhex dabaalataan oo dhinacna aydan u dhaafin halkaana waxaa laga fahmayaa wayuriidu aladiina yatabicuuna shahawaat ana alkufaar walfusaaq yuxibuuna ishaacat alfaaxishati walfisqi fi lmujtamaci biasrih xataa yakuuna annaasu kulluhum milahum yacnii mujtamaca intooda xun ee fusaaqda iyo fujaartu waxay tamaniyayaan oy jeclaanayaan dadku inay xumaanta ku wada dhacaan si loo masoobo oon dadka loo kala soocinoo sawaa ay u noqdaan kuwa siman wayuriidu aladiina yatabicuuna shahawaati an tamiluu maylan cadiima kuwa shahawaadka raacaya lababa waa lagu fasiray gaalada oo xumaandoon cidda ugu horeysa hormoodka kuwii waa gaalada ee mujtamaca muslimiinta fisqiga iyo faaxishada ku faafinaya waxaa kaloo soo hoosgelaya cusaatu lmuslimiin kuwa muslimiinta laakiin fusaaqda ah ee xumaanta iyo xaaraanta aan waxa weeyaan naftooda ka xakamayneyn kuwaasina dee waxay rabaan in lala wada xumaado oo qofka xumi waxa uu jecel yahay inaanay cidiba hagaagin si loo masoobo waayo waxaa la yidhaha albalaawu idaa cama khafa balaayo hadday caam noqoto way fududaataa wixii wax la wada qabaa dhib badan malaa la yidhaahdaa markaa qofku muxuu jeclaanayaa intii isaga gaar il gaara lagu eegi lahaa in dadku la wada mid noqdaan yuriidu allahu an yukhafifa cankum wakhuliqa alinsaanu daciifa ilaahay waxa uu tilmaamay insaanka inuu ku abuuray dacfi iyo taag daro dacfigaas waa min xayu lbinya insaanku xagga qaabdhismeedkiisa waa makhluuqaadka ka ugu daciifsan oo jidh ahaan iyo awood ahaan makhluuqaadka ugu daciifsan ayaynu nahay oo xataa bahaa-imta iyo mayeedhaanka aynu dhaqanno ayaa inaga itaal iyo awood badan oo hadduu awrku kugu durduriyo aanad itaal aad iskaga difaacda aanad helayn waa laynoo sakhiray une marka insaanku xagga abuurka jidhkiisa waa daciif waxa kaluu daciif ka yahay min xayu liraada xagga go-aan qaadashada iyo doonista iyo casiimada oo insaanku yacni dembiga iyo macaasida inuu ka adkaystaa way ku adag tahay oo waxaa laga yaabaa imika isagoo toobad keenay haddana ha dhow inuu dembigii ku dhaco oo uu ka adkaysan waayo waa nooc taagdarra iyo dacfi ah laakiin ilaahay naxariistiisa iyo raxmadiisa waxaa ka mid ah in mar kastoo ruuxu uu dembaabo toban jeer hadduu ku noqdo dee haddana raxmaddii iyo dembi dhaafkii halkii unbuu u yaallaa oo towbadii waa u furan tahay intaan albaabkeeda laga xidhin ee ama cadeeddu aanay ka soo bixin halkay ka dhacdo ama naftu aanay halkan guriga isugu iman intaa ka horaysa towbadu waa kuu furanta ilaahay markuu tilmaamay dacfiga iyo taagdarrada uu insaanka ku abuuray ayaa wuxuu inoo sheegay alla inuu inala doonayo inuu axkaamta wixii inagu cuslaada inaga fudaydiyo axkaamta shareecadana fudaydku waa ka muuqda oo tusaale ahaan imika aayaddii horeynu soo maray ruuxii kari waayo inuu gabadha xorta a guursado waa loo fudaydiyo maxaa loo baneeyey min baabi daruura addoontii inuu iska guursado si aanu zina ugu dhicin hadduu zinadiina ka baqayo tii xorta ahaydna awoodiyo itaal aan u hayn sidoo kale cibaadaadkii markaynu safaro salaaddii afarta ahayd waa laynoo gaabiya labaa laynooga dhigay soonkii waxaa laynoo baneeyey inaynu iska afuro maalmo kale aynu qallayno biyo haddaynu weynay inaynu iska gebagabaysano xajkii ama zakadii wuxuu ku waajibaya un ruuxii xoolo leh walilaahi cala nnaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila marka axkaamtii waxay ku xidhan tahay istidaaco iyo awood culays markuu yimaadana waa la fudaydiyey oo waxaa qaacide ah almashaqatu tajlibu taysiir culayska iyo mashaqadu waxay soo jiidataa oy keensataa fudaydin wa kullu maa daaqa alamru ittasac mar kastoo arrinku uu cidhiidhi noqduu diiqad iyo culays la galana wuu fududaadaa oo wuu ballaadhaa walidaalik ayaa xataa waxa weeyaan dee ruuxii hadday naftu qabato muxaramaadkii baa lagu baneeyey naftaada inaad ku badbaadiso sida baktigii oo kale waa nooc takfiif ah alla waxa uhi yuriidu allah ilaahay waxa uu doonayaa liyubayina lakum sharaa'icdiisa inuu idiin caddeeyo u idiin qeexo waxaa kaloo lagu fasiray in loo soo qadaro daalik oo yuriidu llaahu alla waa doonayaa daalik arrimaha uu alla soo xusay waxa uu doonayaa oo taxliilka iyo taxriimkaas wuxuu idinka xarimay iyo wuxuu idinka xalaaleeyey ayaa alla uu doonayaa waayo liyubayina lakum si uu idinku caddeeyo oo macnaha idinku kala caddeeyo xalaasha iyo xaaraanta sideeda haddaad ku daysana waxa weeyaan yuriidu allah ilaahay waxa uu doonayaa liyubayina ay an yubayina inuu idin caddeeyo lakum idinka ay sharaa'ic sharaa'icda uu jideeyey allah inuu idiin caddeeyuu doonayaa oo wayahdiyakum uu idinku hanuuniyo sunana aladiina kuwii wadooyinkooda min qablikum idinka idinka horreeyey oo wayatuuba uu idinka toobad aqbala calaykum idinka korkiina wallaahu allana caliimun kii cilmi badan weeyi xakiimun ee aan khaldamin wallaahu alla yuriidu waxa uu doonayaa an yatuuba inuu idinka toobad aqbalo calaykum korkiina wa yuriidu waxay doonayaan aladiina kuwa yatabicuuna raacaya ashahawaati kuwa xumaanaha ay naftu jeceshahay shahawaadku waa naftu dembiyada ay jeceshahay u iilanayso inay zinaysato inay waxaddo inay khamro cabto waxaasoo xumaana naftu waa isaga iilanaysaa marka wa yuriidu waxay doonayaan aladiina kuwa yatabicuuna raacaya ashahawaati waxyaabaha ay naftu jeceshahee xumaanta iyo macaasida ah kuwa raacraacaya waxay doonayaan an tamiiluu inaad leexataan maylan leexasho leexashadaas oo cadiiman weyn oo macnaha siday iyagu macaasida u dhex dabaasheen inaa u dhex dabaalataan oo ugu wehel yeeshaan bay rabaa yuriidu allah ilaahay waxa uu doonayaa an yukhafifa inuu idinka fudaydiyo cankum idinka oo sharaa'icda wixii idinku cuslaada ilaahay waa idinka fudaydinaya wa khuliqa waa la abuuray baa alla u yihi al insaanu kii dadka ahaa daciifan xaal uu yahay kii taag daran ee aan ka adkaysanayn mararka qaarkood xataa dunuubtii aan ka adkaysan karayn laakiin makfiradii iyo istikfaartii ayaa dee loo sharciyeeyo oo macsiyada isaga maydhaya alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyey laa taakuluuha cunina amwaalakum xoolihiina baynakum dhexdiina ahaaday bilbaaili baail ha ku cunina ilaa an takuuna inay ahaata mooyaane hiya amwaashu tijaaratan ganacsi ama baayac mushtari inay ahaata mooyaane amwaashaasi baayac mushtarigaaso ama tijaaradaasoo saadiratan kasoo fulaysa can taraadin isaga raalli noqosho aada raalli isaga tihiin raalli noqoshadaasoo minkum idinka idinka ahaatay oo dee falakum an taakuluuha usoo qadar markaa waxa idiin furan dee inaa cuntaan walaa taqtuluu hadilina anfusakum nafihiina halayninoo hadilina waayo ina allaha alle kaana waxau ahaaday bikum idinka raxiima kii idin naxariis badan waman yafcal ruuxa sameeya daalika arrinkaas oo ah naftiisa inuu dilo ama dadka kale u laayo ama macaasida guud ahaan ruuxa sameeye isku wada daro cudwaanan ay muctadiyan xaalu yahay kii xadgudbaya ee shareicadii alla u dhigay dhaafaya wa dulman ay daaliman xaalu yahay kii dulmi falaya ee naftiisa ku dulmiyaya cuquubada alle uu u bandhigayo fasawfa nusliika waxaanu gelin doonaabaa alla uu yidhi naara naar ayaanu gelin doonaa wa kaana waxaanu ahaaday daalik gelintaa naarta la gelinaya iyo cuquubadaasi waxay ahaatay cala allah ilaahay korkiisa yasiiraa tii u fudud ee aan ku cuslayn allaha casiiska ah haadihi alaayaat waxaa ku sugan xurmatu amwaali nnaasi wa anfusihim wa cuquubatu lmuctadiina calaa dalik xaaraantinimada la xaaraantinimeeyey in lagu xadgudbo dadka nafahoodii iyo xoolahoodii iyo cuquubada ay helayaan dadka xadgudubkaa sameeya oo waxaa la yidhi laa taakulu amwaalakum baynakum bilbail waxaa soo gelaya nooc kastoo xaaraan oo xoolaha lagu cuno xaditaan laxada ha noqoto riba ha noqoto ha noqoto xoog qofka in lagaga qaado ha noqoto kish iyo khiyaamo iyo khadiico iyo xeelad in lagu qaato nooc kastoon xalaal ahayn oo xoola lagu qaataa waa xaaraan waxaan usoo gelayaa laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbail waxaa laga soo reebay ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum marka halkaa waxaa laga qaadanayaa ibaaxatu tijaara watargiibu fiiha ganacsi lagu kala raali yahay in lagu mucaamilo inay wax bannaan tahay waana laynagu booriyey ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin oo albaycu washiraa dee wuxuu ku qumaa rida darafayn labada daraf ee wax kala gadanaya ama kala iibsanaya inay kala raali yihiin oo iyagoo raalli kala ah qofkii mushtarigee wax iibsanayana lacagta uu dhiibo kii baayac ahayee wax iibinayana badeecaddii uu dhiibo iyagoo raalli kala ah marka can taraadin minkum dee taasi inaad cuntaan waa idiin bannaan tahay oo kii lacagta qaatine lacagtiisa uu isticmaalo kii badeecadda iibsadee qaatine badeecaddiisa uu isticmaalo wax idiin bannaan weeyi walaa taqtuluu anfusakum lababa waa lagu fasiray nafihiina ha dilina oo qaraxa iyo daldalaada iyo qofka meel iska soo tuura iyo wixii lamidka ah ama waxaa looga jeedaa anfusakum ay laa yaqtul bacdukum bacda berhkiin barhka kala yuulayn sida aayaddii alla u yihi walaa talmisuu anfusakum ay laa yalmis bacdukum bacda oo nafihiina waxaa looga jeedaa liana almu'minuuna ka nafsin waaxida waayo mu'miniintu waa sidii naf qura oo kale mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim mathalu ljasadi alwaaxid markaa sidii jir quraa laga soo qaado naftiina ha dilina waxaa loo jeedaa berhkiin barhka kale yuu dili laakiin aayaddu waxay daahir ku tahay oy ku caddahay walaa taqtuluu anfusakum in looga jeedo ruuxu inuu naftiisa dilo oo waxaa lagu sii cileeyey ina allaha kaana bikum raxiima marka yacni ruuxu naftiisa inuu dilo sifaduu doona ha u dilo waa muxaram rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam waxau yihi kama fi saxiixayn min xadiidi haabit ibni daxaak man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama ruuxa naftiisa wax ku dila maalinta qiyaame wuxuu naftiisa ku dilay ayaa lagu cadaabaya oo lagu ciqaabaya toori hadduu ku dilay taasuu lagu cadaabaya oo naftiisa ula dhacaya fi naar waxa weeyaan hadduu iskubay dabkaasaa lagu cadaabaya hadduu meel iska soo tuuray hadduu miino iyo waxyaabo qarxa intuu isku soo xidhay uu galay meel qaraxa iyo naarta iyo ololka iyo holacaas ayaa aakhirana lagu cadaabaya marka halkaa waxaa laga qaadanaya walaa taqtuluu anfusakum nafta adigu ma lihid allaa leh ilaaha ku siiyee le naftuna isaga ayaa naftaada kaaga raxmad iyo naxariis badan marka allihii naftan abuuray ee ku siiyey waa kuu diiday inaad disho xaq uma lihid inaad disho kumana tasarufi kartid walaa taqtuluu anfusakum marka yacni waxyaabaha maanta dadka qaarkood ay sameeyaan iyagoo jihaad ku sheegaya ummad iska degan oo meel degan inta la galo ama gawaadhi wax lagu soo xidho ama suunan laysku soo xidho la qarxinaya ee la baabi'inaya la gumaadaya haddana jihaad lagu sheegayaa jihaad maahe waa fasaad iyo foolxumo qofka waxaa sameeyana iska dhaaf inuu janno ku gale eh waxa uu dadka ku dilay ayaa isagana aakhire lagu cadaabayaa oo naarta jahanamo uu ku galayaa waayo rasuulkaa sheegay sala allahu calayhi wasalam man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama gaal iyo islaam midna kuma banaana naftaada inaad ku disho islaamku wuxuu yaqaanaa dagaal gobannimo iyo sharaf leh oo foolka fool ah adugu maaha naftaada inaad dishood ka hormarto laakiin inaad si caadiya ula dagaalanto gaalka marka jihaadka sharcigu uu qaayimka yahay ee shuruuddiisa leh ee lala dagaalamaya gaal maanta waxaa la laynaya laysku qarxinaya waaba muslimiine marka aayaddaa waxaa laga qaadanayaa qatlu nafsi inay muxaram tahay laguna naargelayo ilaahay waxa uu tilmaamay waciidka iyo goodiga uu gelayo ruuxa naftiisa dila oo waman yafcal dalika cudwaana wadulman fasawfa nusliihi naara waa waciid iyo goodi adag oo ku soo arooray qof kasta oo naftiisa dila alla waxaa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiyey laa taakuluuha cunina amwaalakum xoolihiina ha cunina baynakum dhexdiina ahaaday bilbaaili baail ha ku cunina iyo xaaraan ilaa an takuuna tijaaratan inay ganacsi tahay mooyaane xoolahaas markaa takuuna damiirka ku jira ee isamka kaanaada amwaashaynu u celino xoolahaasi inuu ganacsi yahay mooyaane lagu kala raalliyaho dee isaga waa la cuni karaa haddaad istitnaha munqatic ka dhigtana wuxuu noqonayaa ilaa an takuuna tijaaratan laakiin ha yeeshee an takuuna inay ahaato hiya amwaashaasi tijaaratan ganacsi iyo baayac mushtari tijaaradaas oo can taraadin ay saadiratan ka soo fushay can taraadin kala raalli noqosho minkum xaggiina ka ahaatay ha yeeshee haddii xooluhu ay yihiin ganacsi iyo baayac mushtari aad ku kala raalli tihiin falakum an taakuluuha markaa waxaa idiin bannaan dee inaad cuntaan oo ninkii lacagta qaatine lacagtiisii dee u adeegsado kii badeecadda qaatine badeecadiisii uu ku tasarufo alla waxa uhi walaa taqtuluuha dilina anfusakum nafyiinaha dilina waayo ina allaha alle kaana waxau ahaaday bikum idinka raxiimaa kii idin naxariis badan waman yafcal ruuxa sameeya dalika arrinkaa la soo sheegay oo muxaramaadkii oo dhan ah guud ahaan ama gaar ahaan dilka nafta la dilaya ah ruuxa dilkaa sameeya cudwaanan ay muctadiyan xaaluu yahay kii xadgudbaya wa dulman ay daaliman xaaluu yahay kii dulmi falaya ee sharcigiina ku xadgudbaya naftiisiina dulmiyey ilay nafta in la dilaa waana xadgudub waana dulmi eh alla waxau ihi ka sidaa sameeya fasawfa nusliihi wakti dambe ayaanu gelin doonaa naaran naar baanu gelin doonaa wa kaana waxaanu ahaaday dalik arrinkan naargelinta in naar la geliyaa wuxuu ahaaday cala allaahi alla korkiisa yasiiraa kii uu fudud ee aan ku cuslay alla waxau ihi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima in tajtanibuu haddii aad ka dheeraataan kabaa'ira maa shay kiisa waaweyn kaasoo tunhawna laydiin diiday canhu isaga dembiyada kuwooda waaweyn ee laydiin diiday haddaad ka fogaataan nukafir waanu idinka tirtiraynaa cankum idinka sayi'aatikum xumaanihiina yaryar waa idinka tirtiraynaa wanudkhilkum waxaananu idin gelinaynaa mudkhalaa meel la galo oo kariiman wanaagsan waa jannada eh ama mudkhalan ay idkhaalan gelin oo kariiman wanaagsan waa jannada uune haadihi alaaya waxaa ku sugan horta dunuubtu inay u kala kacdo o u qeybsanto kabaa'ir iyo sakaa'ir waayo alla waxau ihi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum marka halkaa waxaa ka cad dee dembiyadii inay kuwo waaweyn oo kabaa'ir la yidhaahdana ay leeyihiin kuwo kuwaa ka waabsan oo ka yaryar oo sakaa'ir la yidhaahna ay leeyihiin ilaahay waxaanuu ballan qaaday kabaa'irta haddii la yska dhowro sakaa'irta inuu ka maydhayo ka tirtirayo nebiguna sala allahu calayhi wasalam arrintaa waa sheegay oo rasuulku waxau yihi calayhi afdal salaati wasalaam asalawaat alkhams waljumcatu ila aljumca waramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatu lima baynahun ida jtunibat ilkabaa'ir salaadaha shanta ah iyo jumcadu ilaa jumcada kale laga gaadhayo iyo ramadaantu ilaa ramadaanteeda kale waxaa lagu dhaafaa oo lagu tirtiraa inta u dhaxaysa wixii dembi dhaca haddii kuwa waaweyn laga dheeraado oo aan lagu dhicin marka yacni sakaa'irta waxa maydhaya soomka salaada waxa weeyaan weysada acmaashaa la samaynayo waayo alla waxau ihi ina alxasanaati yudhibna sayi'aat wanaagyaalku waxay tegsiiyaan oo baabi'iyaan xumaanaha ayay baabi'inayaan wanaagu oo xumaan markaad samayso dee wanaag ka dabagee rasuulku waxau ihi waatbici sayi'ata alxasanata tamxuha xumaani markay kaa dhacdo wanaag ka dabagee iyadaa masaxa soo maydhayse haddaba culimmadu waxay isweydiiyaan hadihi اlkabaa'ir hal hiya mucarafaة bixaddin aw bicaddin kabaa'irtan waaweyni ma waxaa lagu qeexaa oo lagu tacriifiyaa tiro la tiriyo waa toddobaatan waa toddoba waa intaa ma tiraa lagu tacriifiyaa oo lagu qeexaa mise xad baa lagu qeexaa oo waxaa la yidhahdaa waxa qaacidadaa soo gala ayaa kabaa'ir ah labadaba culimmadu waa sheegeen laakiin sida xooga badani waxa weeye ana alkabaa'ira tucarafu bixaddin kabaa'irta tiro laguma tacriifiyo waa fara badan tahaye waxaa lagu tacriifiyaa xad mucayan ah oo ay soo wada hoosgelayso xadkaasina waxa weeye kullu denbin tawacada allahu calayhi bixaddin fi dunya aw ciqaabin fi laakhira aw gadabin min allahi subxaanahu wa tacaala aw lacnin min allahi warasuulih aw waradat fiihi albaraa'atu min allahi warasuulih aw nafyi liimaan aw nasa ashaaricu calaa anahu kabiira fahuwa min alkabaa'ir dembi kasta oo loogu goodiyey oo loogu hanjabay oo la caddeeyey inuu leeyahay xad adduunyada lagaga jarayo dee sida zinadii oo kale azaaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jalda dembi kasta oo xad adduunyada lagaga goynayo loo sheego ama cuquubo aakhiro lagu ciqaabayo qofka loo sheego alaaatun laa yukalimuhum allahu yowma alqiyaama walaa yuzakiihim walaa yanduru ilayhim walahum cadaabun aliim saddex qolo ilaahay lama hadlo ma eego ma daahiriyo cadaab adag bay leeyihiin cuquubo aakhiro in loo ballan qaado aw gadabin aw lacnin min allahi warasuulih ama cadho iyo lacnad loogu goodiyo oo lacna allah lacnat llahi cala alyahuudi wاnnasaara lacna rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam aakila riba wamuukilahu wakaatibahu washaahiday waqaala hum sawa lacnad iyo cadho lagu sheego aw waradat fiihi lbaraa'atu min allahi warasuulih ama ay ku soo aroorto ilaah iyo rasuulkiisa dadkaas inay dayre ka yihiin oy beri ka yihiin man hashanaa falaysa mina man xamala calayna asilaax falaysa mina yacni in baraa'o la sheego ruuxaasi inuu beri ka yahay alle iyo rasuulkiisa aw nafyu liimaan ama iimaanka loo diido wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa yumin man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah saddex jeer baa nebigu ku dhaartay inaanu rumayn oo iimaankiisu aanu kaamil noqon oonu dhammaystirmin qofka jaarkiisu dhibaatadiisa ka badbaadi waayo aw nasa shaaricu calaa anahu kabiira ama shaaricu uu caddeeyo allah iyo rasuulkiisa midkood inuu dembigaasi kabiiro yahay siduu rasuulku u yidhi oo kale sala allahu calayhi wasalam min alkabaa'iri an yalcana arajulu waalidayh kabaa'irta waxaa ka mid ah ruuxu labadiisa waalid inuu nacdalo ama uu ceebeeyo aflagaadeeyo calaa kullin dembi kasta oo ama xad adduunyada lagaga jarayo loo sheego ama cuquubo aakhiro uu qofku la kulmayo ama cadho iyo lacnadi ku soo aroorto ama baraa-o ay ku soo aroorto ama iimaanka loo diido ama la caddeeyo inuu min alkabaa'ir yahay waxaad aqoonsanaysaa dembigaasi inuu yahay min kabaa'ir dunuub waxaa lamid a bay culimmadu yidhaahdeen haddii dembiga lagu magacaabo kufri ama shirki isagoon ahayn mid diinta lagaga baxayo haddana kufri ama shirki lagu sheego waxaa markaa isweydiin la culimada tirisay kabaa'irka maxaa lagaga jawaabaya ama axaadiida qaarkoodoo tiriye oo tiro mucayana sheegay ay culimmadu yidhaahdeen laa mafhuuma lilcadad tiradu mafhuum ma leh yacni waxaa la caddeeyey un tiro ka mida kabaa'irtae laga fahmi maayo inay intaa ku kooban tahay oo waa ka badan tahay oo ibnu cabaas mar la weydiiyey sabcu kabaa'ir wuxuu yidhi hiya ilaa sabci miati aqrab min asabca kabaa'irtu waxay toddoba uga dhowdahay toddoba boqol macnaha wuxuu tilmaamayaa uun tiradooda faraha badan leh alla waxau ihi in tajtanibuu haddaa ka dheeraataan kabaa'ira maa shaykiisa waaweyn kaas oo tunhawna laydiin diidaya canhu maaga dunuubta waaweyn ee laydiin diiday haddaa ka fogaataan nukafir waanu idinka tirtiraynaa cankum idinka sayi'aatikum xumaanihiina yaryar oo wanudkhilkum waa idin gelinaynaa mudkhalaa meel la galo waa marka ismu makaan laga dhigo ama mudkhalaa gelin waa marka master miimiyo bimacna lidkhaala laga dhigo gelintaasoo kariima wanaagsan waa janno alla waxau ihi walaa tatamanaw maa fadala allahu bihi bacdakum calaa bacd walaa tatamanaw ha jeclaysanina maa fadala allaahu ilaahay waxa uu ku fadilay uu kaga sarraysiiye bihi maaga bacdakum barhkiin calaa bacdin barhka kale waxa alla idinku kala fadilee barhkiin barhka kale uu kaga sarraysiiyey waxba ha tamaniyiina oo ha doondoonina oo nin walba wuxuu alla u qadaray ha ku qanco oo wax kale yuu hanqaltaagi rabbi waxau ihi lirijaali raggii waxaa u sugan oo ay leeyihiin nasiibun qayb qaybtaasoo mima ktasabuu waxay shaqaysteen ka mid ah raggu waxa ay leeyihiin waxay shaqaysteen abaalkiisii shar iyo khayrba walinisaa'i haweenkuna waxa ay leeyihiin nasiibun qayb oo mima ktasabna waxay shaqaysteen ka mid ah abaalkiisii bay leeyihiin shar iyo khayrba was'alu llaha ilaahay weydiista min fadlih dheeraadkiisa iyo galladiisa alla weydiista isagaa gacantiisa dheeraad ku jiraaye in allaha alla kaana waxau aaday bikulli shay shay walba caliiman kii u cilmi badan walikullin mid walba ama qolo kasta oo idinka mida rag iyo dumarba jacalnaa waxaanu u yeelay mawaaliya xigto u dhow xigtadaasoo yarisuuna usoo qadar dhaxlaaya mimaa kii wax ka dhaxlaya taraka ay ka tegeen alwaalidaani labadii waalid iyo walaqrabuuna kuwii u dhowaa qolo kastaoo idinka mida rag iyo dumarba waxaanu u yeelay xigto dee maalkay ka tagaan dhaxlaya alla waxau ihi waladiina kuwa caqadad ay la heshiisay aymaanukum midigyadiinu kuwaad la heshiiseen unbaa looga jeedaa oo midigtu dee marka wax lagu heshiiyo waata la iska canqaado marka gacanta waxaa loo cabiray iska canqaadkaa lagu muujinayo muwaafaqada ee macnaha dee dhammaantiin aad ku heshiiseen un weeyi oo waxa gacanta aad ku muujisay xubnahaagii kalena waa la qabaan weeye qalban wa qaalaban waladiina kuwa caqadad ay la heshiisay aymaanukum midigyadiinu macnaha kuwaad la heshiiseen ee isbahaysiga iyo xilfiga iyo waxa weeyaan bahwadaagta aada la noqoteen dhib iyo dheefba inaad wadaagtaan fa aatuuhum siiya nasiibahum qeybtooda siiya ay dhaxalka ku leeyihiin ina allaha alla kaana waxawaadi calaa kulli shay shay walba shahiidankii taalacanayee arkaya nasiibahum markaa waxaynu ku fasirnay qisdiga ay ku leeyihiin min almiiraah laakiin macnahaasi waa marjuux waana daciif oo xagga dambe aynu ka sheegi doonaa sida saxdaa waxa weeye nasiibahum min annusra waxay xaq idinku leeyihiin hiil iyo hooba la garab joogsada dhaxalkase xaq kuma leh aayadda hore walaa tatamanaw maa fadala allahu bihi bacdakum calaa bacd waxay ku soo degtay umu salama ayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay ku tihi rasuulkii allow ragga jihaad baa loo sharciyeeyo dee ajar iyo abaal weyn bay ku helayaan annakana miyaa naloo jideeyo oo nu hello waxay raggu heleen markaasi ay soo degtay walaa tatamanaw maa fadala allahu bihi bacdakum calaa bacd yacni waxaa ku kala sarraysaan qolana qolada kale yay u hanqaltaagin ee qolo walba halkuu alla dhigay waa inay ku kaaftoonto aayaddan waxaa laga qaadanayaa annahyu can اlictimaadi calى اtamani wاlxahu calى اlictimaadi calى اlcamali wاlridaa biqadaءi اllah yacni waxaa laynoo diiday in la cuskado oo camal laga dhigto tamani iyo ididiilo in la yidhaha alla waxaa maad heshid tamaniga iyo wax jeclaysiguna marna waa adduunyo marna waa diin xagga adduunyada waa mamnuuc oo qof ilaahay adduun adiga kaa badan u siiyey inaad jeclaysatoo tidhaahdo alla maad waxaan oo kala heshid waa laynoo diiday waayo taasi waxay kalifaysaa nicmadii aada haysayna dee way kula yaraanaysaa oo ilaahay ku siiyey ku mahadin maysa tu aanad hayna waad u hanqaltaagaysa markaa ruuxa noocaasina dee weligii ma dhargo oo wax walba dee soo qabo oo qaado ayuu is odhanaya marka adduunyadii waxa lagu kala sarreeyo in la tamaniyo la jeclaado la yidhaa qofkaa kale wuxuu haysta maad heshid waa laynoo diiday walaa tatamanow laakiin xagga diinta qofka diin ku dheer ee cilmi ku dheer ee cibaado ku dheer haddii aanad xasdayn oonad xaasid ku ahayn oo aada istidhaahda uun alla cibaadadaas oo kale ilaahay muu kugu arsaaqo adoon isaga tiisa u diidanayn way bannaanta oo macnaha inuu ruuxu tamaniyuu jeclaado ruuxa cibaado iyo cilmi dheer iyo cabsi alleh taasoo kale inuu helo waa bannaan tahay inuu camal falana dee waa muhiim laakiin waxaan bannaanayn dee inuu ka xaasido oo uu yidhaahdo isaga may ka suusho oo adiga ay kuusoo wareegto taasaa xaaraan ah laakiin adoon ka xasdayn inaad jeclaato way bannaanta lirijaali nasiibu mima ktasabuu walinisaai nasiibu mima ktasabna wasalu llaha min fadlih markaa waxaa soo degtay dee rag iyo dumar qolo walba waxay kasbatay abaalkeedunbay leedahay shar iyo khayrba marka macnuhu waxa weeye dee waxbaha jeclaysanina waxaydaan haysane nin walba wuxuu sameeyo abaalkeedunbuu helayaa in khayran fa khayr wain sharan fa shar was'alu llaha min fadlih waxaa ku sugan fadlu ducaa wa annahaa sababu lxusuuli cala alkhayraati walbarakaat ducadu fadliga ay leedahay iyo iyadu inay sabab u tahay waxa kaa maqan inaad ku hesho oo aduu qofkan waxba ha eegine ilaahay xaggiisa eeg oo waxaad tiha alla weysi was'alu llaha min fadlih laakiin ruuxan waxba ha ku mashquulin wlikullin jacalnaa mawaaliya mima taraka alwaalidaani walaqrabuun hadihi alaaya sabab bay lahayd wladiina caqadat aymaanukum ilaa akhiri alaaya sababta waxay ahayd rasuulku sala allahu alayhi wasalam markii uu maka ka hijroodee madiine uu aaday waxa uu walaaleeyey ansaar iyo muhaajiriin oo ninka muhaajiriga ah waxa uu raacinayay nin ansaari ah ilaa ay noqdeen ninka ansaariga ah iyo ninka muhaajirkii marka ay kulmaan oo ansaarigu ku yidhaahda muhaajirka ilan muhaajiriintu maalkoodii iyo dhulkoodiiba waa isaga yimaadeenoo ilaahay dartii bay diinta alla ula soo carareen markuu rasuulku walaaleeyey ansaari iyo muhaajiriin markay labada nin kulmaan ansaariga iyo muhaajirka ansaarigu wuxuu ku odhan jiray muhaajirow xoolahaygii wakaa waa inoo dhex kala badhow badhna qaado badhna anaa la hadhaya labadaa dumaraan qabaa ta ku cajabisee kuugu qurux badan ayaan kuu furayaa si markay ciddad baxdo aada u guursato heerkaasay ka soo gaadheen intaa kumay joogsan kaanuu yatawaarasuuna bi hadihi lmu'aakhaa laa binasab qaraabo iyo nasab iskumay dhexli jirine waxay isku dhexli jireen walaalnimadaas oo labadii la walaaleeyeyba dhaxalkana way isdhexlayeen marka midkood uu dhinto marka dhaxalkii ay isdhexlayeen ee ay walaalnimada iyo xilfiga ay isku dhexlayeen ayaa ay ku soo degtay waladiina caqadat aymaanukum fa aatuuhum nasiibahum oo sida aahaarta qaarkood ku sugnaatay sudus ayaa nasiibka u ahaa ay kala qaadanayeen dadka walaalnimada iyo isbahaysiga isku dhexlaya dabeed aayaddaa waxaa lagu nasakhay walikullin jacalnaa mawaaliya mima taraka alwaalidaani walaqrabuun in cid walba loo yeelay xigto dhexlaysa ayaa aayaddan waladiina caqadad aymaanukum lagu nasakhay oo markaasaa la joojiyey in walaalnimo iyo mu'aakhaad iyo xilfi iyo isbahaysi in la ysku dhaxlo waa la joojiyey culimmada qaarna waxay yidhahdeen waxaa lagu nasakhay aayaddii suurat lanfaal wa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fi kitaab illaah aayaddaasi markay soo degtay ayaa la joojiyey in mu'aakhaad iyo xilfi la ysku dhaxlo waxaana lagu gaar yeelay dhaxalkii xigtada oo iyagaa isku awleysanoo xaq u leh inay isdhaxlaan xigtadu laakiin qowlkaa waxaa ka qawisan oo ka xoog badan qowlka cabdillaahi ibnu cabaas xabru hadihi lummati wa turjumaanu lqur'aan ibnu cabaas waxa uu yidhi aayaddani waa muxkama ee mansuukha ma aha marka ibnu cabaas waxa uu yidhi aayaddan waladiina caqadat aymaanukum maaha mansuukhe ee waa muxkama macnaheeduna waxa weeyi waladiina caqadad aymaanukum kuwaad heshiiseen ee xilfigiiyo isbahaysiga la samaysateen fa aatuuhum nasiibahum dhaxalka ma aha ilan dhaxalka culimmada kale lahayn waa la nasakho layskuma dhaxlo dee xilfi iyo mu'akhaad marka waxa uu yihi nasiibahum nasiibka siiya laleeyahay maaha dhaxalka ee waxa weeyi nasiibahum min annusra walmusaacada waa nasiibka ama kaalinta ay xaq idinku leeyihiin ee ah dee inaa xaqana ugu hiilisaan dulmigana ka difaacdaan kaasaa laydin leeyahay siiya waxaa kaloo nasiibkooda noqon kara alwasiya oo maadaama aanay dhaxalkii xaq ku lahayn maa duuna thuluth saddex meeloodow meel iyo wixii ka hooseeya in loo dardaarmana xaq bay u leeyihiin marka fa aatuuhum nasiibahum maaha dhaxalkiie waa xaqay idinku leeyihiin inaad u hiilisaan oo u gargaartaan oo dulmigana ka difaacdaan xaqana aad ku garab siisaan una dardaarantaan ayaa waxa weeyaan laydin leeyahay siiya ee maaha dhaxalkii qowlkaas ayaana qawi ah inaanay aayaddu mansuukho ahayne ay muxkama tahay waladiina caqadat aymaanukum aayaddu waxaanay ka hadlaysaa yacni dadku inay waxa weeyaan dee walaalnimo iyo isbahaysi samaystaan ay waxa weeyaan wixii khayrana isku kaashadaan wixii shar iyo xumaanana inay waxa weeyaan dee iska difaacaan oo qof walba qofka kale garab iyo gaashaan uu noqdo alla waxau ihi walaa tatamanaw ha jeclaysanina maa fadala allaahu ilaahay waxa uu kaga sarraysiiyey bihi maaga bacdakum barhkiin calaa bacdin barhka kale waxa ilaahay barhkiin barhka kale kaga sarraysiiyey ha jeclaysanina oo ha tamaniyiina lirijaali raggii waxaa u sugnaaday nasiibun qayb baa u sugnaatay mima ktasabuu min ajli ma ktasabuu minta haddii sababiye laga dhigo yacnii waxay kasbadeen darteed ayay ku leeyihiin nasiib oo dee abaalkooday mudanayaan shar iyo khayrba wixii ay mareen ee ay sameeyeen ama mima ktasabuu waxay kasbadeen ayay ku leeyihiin qayb iyo abaal sharan wa khayran kolba wixii ay sameeyaan walinisaa haweenkiina waxa u sugnaaday nasiibun qayb baa u sugnaatay oo mima ktasabna waxay shaqaysteen ka mid ah yacnii haweenkiina wixii ay kasbadeen ayay nasiib iyo abaal ku leeyihiin khayr iyo sharba haddaad minta sababiye ka dhigtana walinisaa haweenkii waxa u sugnaaday nasiibun qayb waa abaalkii mima ktasabna min ajli ma ktasabna waxay shaqaysteen sababtiisay ku leeyihiin yacnii qayb iyo abaalmarin oo dee waxay shaqaystaan unbaa sabab ugu ah waxay helayaan cuquubo iyo thawaabka u noqdaba was'alu llaha ilaahayna weydiista min fadlih dheeraadkiisa iyo nicmadiisa weydiista waayo ina allaha alla kaana waxau ahaaday bikulli shay shay walba caliiman kii u cilmi badan walikullin qolo kasta oo idinka mida rag iyo dumarba jacalnaa waxaanu u yeelay mawaaliya xigto ayaanu u yeelay xigtadaasoo yarisuuna dhaxlaya mimaa kii wax ka dhaxlaya taraka ay ka tegeen alwaalidaani labadii waalidiya walaqrabuuna kuwii xigtada ahaa waladiina kuwa caqadad ay la heshiisay aymaaniku midigyadiinu ee aada bahwadaagta iyo xilfiga samaysateen inaad isbahaysataan waxaa kaloo lagu fasiraa aymaan bimacna alyamiin oo dhaartii ah waayo yamiin midigtana waa la idhaa dhaartana waa la idhaa haddii dhaar lagu fasirana waladiina kuwa caqadad ay gunuday aymaanikum dhaarihiinu ee dhaar ku marteen heshiis inaad noqotaan unbay noqonaysaa ama waladiina kuwa caqadad ay la heshiisay aymaanikum midigyadiinu macnaha idinku aada la heshiiseen ee aada xilfigiyo isbahaysiga la noqoteen fa aatuuhum siiya nasiibahum qeybtooda ay ku leeyihiin yacni waxa weeyaan u gargaaridda iyo uheelinta oo u hiiliya oo u nusreeya una dardaarma xoolihiina wax ka mid ah mar haddaanay dhaxalkii dheef ku lahayn ina allaha alla kaana waxa u ahday calaa kulli shay shay walba shahiidaa kii daalacanaya ee arkaya markhaati ka ah alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacd allah waxau yihi alrijaalu raggii qawaamuuna waa kuwa maamulaya cala annisaai haweenka oo arrinkooda u taagan oo iyagu ku tasarufaya taladooda iyo maamulkooda bimaa fadala allah bisababi maa shay sababtii ayay raggu haweenka u maamulayaan shaygaasoo fadala allaahu ilaahay uu kaga sarraysiiye bacdahum barhkood calaa bacdin barhka kale sarraynta ilaahay barhkood barhka kale ka sarraysiiyey sababtiisa ayaa raggu haweenka ku maamulayaan iyo wa bimaa wa bisababi maa shay sababtii bay ku maamulayaan kaasoo anfaquu ay bixiyeen raggu oo min amwaalihim xoolahoodii ah mariin iyo masruuf iyo meherba maalkay bixiyeen ayay ku maamulayaan fasaalixaatu haddaba haweenkii wanaagsanaa qaanitaatun kuwa adeecaya weeyi rabbigood iyo raggoodaba xaafidaatun kuwa ilaalinaya weeyi naftooda iyo maalkii raggoodaba lilgaybi maqnaanshaha marka ay raggoodu ka maqan yihiin naftoodana xumaan waa uga ilaalinayaan maalkoodana dayacaad waa ka daryeelayaan bimaa xafida allah ay bisababi xifdillaah ilaalinta ilaahay sababteeda ayay ku ilaalinayaan haweenku oo bimaa xafida allaah ay bixifdi illaah maadu waa masdariye eh waxaana lagu fasiray ay bitawfiiqi illaahi lahuna alxifda waxay naftooda iyo maalka raggoodaba ku xafidayaan waafajinta alla waafajiye xifdigaas ama bimaa xafida allah ay biamri illaahi lahuna alxifda amarka alla uu amray inay xafidaan sababtiisa ayay ku xafidayaan alla waxau ihi wallaatii haweenkii takhaafuuna aada ka cabsanayseen nushuusahunna santaagooda iyo kibirkooda iyo isa sarraysiintooda jalaaluddiin asuyuuti waxa uu jalaaleynka ku leeyahay bian daharat amaaratuhu kuwa aad kibirkooda uga baqdaan in amaaradii kibirku ay kasoo muuqatay darteed oo wuxuu taa u qadarayaa bian daharat amaaratuhu dee haddii laga baqa qabo oonay weli waxa weeyaan santaagga samayn dee axkaamtani kama ratib mayso ma dhacayso ilan waxa weeyaan faciduuhunna wahjuruuhunna wadribuuhunna waa goorma marka nushuusku dhaco maaha marka laga baqanayo waa markuu ficlan u dhaco sidaa darteed ayaa culimmada qaarkood waxay ku macneeyeenba takhaafuuna bimacnaa taclamuuna si ay u waafajiyaan xukumkan ka dambeeya ilan cabsi xukumkani kuma dhacaye wuxuu ku dhacayaa ficil ahaan inay arrintani u dhacday oo wallaatii haweenkii takhaafuuna ay taclamuuna aada ogeydeenba nushuusahunna isa sarraysiintooda nushuuskana waxaa laga keenay min annajsi oo najsigana luqada carabiga alirtifaac baa la yidhaha sarraynta marka yacni gabadhii waa inay ninkii iska sarraysiisoy ka santaagto oo amarkiisii ay ka hoos qaadi weyday oo caasi ku noqoto oo ay canaado marka alla waxau yihi kuwa aada santaagooda iyo kibirkooda ogaataan hee faciduuhunna waaniya oo wacdiya oo ilaahay xasuusiya wahjuruuhunna waa tallaabada labaade kaga haajira fi lmadaajici waxa weeyaan makaanu jiifkii furaashkii la jiibsanayay dhexdiisa kaga haajira fiidu waa darfiyo maaha ninku guriga dee inuu ka dudu iskaga tagu yidhaa waan cadhoodo waan ka tegaya xataa guriga iska dhaafee maqsin kale inaad tagtaan dee lagu ogolaan iska dhaaf meel kale furaashkii inaad ka faaruqdo laguma amrin furaashkii ninka iyo gabadhiisa ka dhexeeyey dhexdiisii unbaa lagaga haajinayaa filmadaajici waa furaashka dhexdiisii marka idinkoo furaashkii ku wada hurda uun dhabarka u jeedi oo galmadii ka daah wadribuuhunna garaacana marka dee wowdu tartiib ma faa'iidayse waa saddex marxaladood oo kala dambeeya owaana ugu horeysa hajrigaa ku xiga darbigaa ugu dambeeya mid walbana looma gudbayo ka hore hadduu anfacu wax taro owaanadii hadday anfacdo dee hajrigii looma baahna hadday anfici weydo hajrigiibaa loo baahan yahy hajrigii hadduu anfaco dee garaac looma baahna alla waxau ihi fa in aacnakum hadday idin yeelaan oo haweenkii idin aeecaan oo amarkiinii usoo noqdaan ilan amar diiday sameeyeenoo naashisay noqotee hadday soo noqdaan falaa tabquu hadoon doonina calayhina haweenkii sabiilaa waddo kalood ku dulmidaan ha u doondoonina oo gabadhii iyadoo soo noqotay haddana si aad u dulmido dariiq kale ha u doondoonina ood ku dhibto waayo ina allaha alle kaana waxa u ahaaday caliya kii sarrayn badan daata ahaan iyo qadar ahaan iyo sharaf ahaan iyo sifa ahaanba si walba u sareeya kabiiran ee weyn daata ahaan iyo sifa ahaan iyo qadar ahaanba si walba u weyn halkaa waxaa ku jira ishcaar iyo dareensiin iyo ishaaro tilmaan haddaad gabadha iska yaro sarraysiinayso ina allaha kaana caliyan ood isleedahay muruqaaga u muuji haddaad gabadha iska weynaysiin oo sad leeda waad ka xoog weyn tahay waxaad xasuusataa kabiiran ilaahay baa kaa weyn marka waa ishcaar waa ishaaro latiifoo waxba isa sarraysiinaya awood haysbide allah kaa sarreeyo kaana sarreeyo kaana weyn marka ha u xoog sheegane meesha edbin baa taalle eh aargoosi ma yaallo dilkuna dee waa ta'diib waa kamaaran waa un laakiin aargoosi ma aha waanaynu sheegi doonaa darbigani kii soomaalideenna lagu yaqaana dee budkii iyo qoolkii weynaa inaanay ahayn ay shuruud leedahay waynu sheegi alla waxau ihi waa in khiftum haddii aada ogaataan jalaaleynku halkan waxa uu leeyahay jalaaluddiin asuyuuti sawtii hore muu odhan bian daharat amaaratu wa in khiftum tan haddaad eegtaan jalaaluddiin asuyuuti waxau yihi ay calimtum marka cilmi buu ku fasiray waayo khilaafku haddaanu dhicin dee maguurtii iyo garsoor baa loo saari dadaan iskhilaafinba ilan haddii la yidhaha waa in khiftum haddaa ka baqataan dee marka la baqdo garsoorka lama saaro ee waxaa la saaraa marka arrintu ay dhacdee la kala dhaqaaqe khilaaf adagi uu dhaco marka alla waxau ihi waa in khiftum ay calimtum haddaad ogaataan oy dhacdo shiqaaqa baynihimaa dhexdooda khilaaf u dhaxeeyaa hadduu dhacood ogaataan oo khilaaf dhexdoodii uu dhaco labadii ruuxee isqabay fabcathuu u saara xakaman mid xukuma oo min ahlihi tolkiisa ka mid ah ninkii mid wax xukumo oo garsooro ah oo ninka xigtadiisa ka mida u saara arrinta iyo wa xakaman mid xukumo oo garsooro ah oo min ahlihaa gabadha ehelkeeda iyo xigtadeeda ka mid ah yacnii laba wax xukuma oo labada daraf ka kala socda u saara in yuriidaa hadday doonaan labada xakam alifu taniyaha labada xakam u celi islaaxan hagaajin hadday doonaan yuwafiq illaah ilaahay waa iswaafajinayaa baynahumaa labadii ruuxee isqabay dhexdooda ilaahay waa isku soo dhaweynaya waa iswaafajinaya in allaha alla kaana waxa uu haada yahayna caliima kii cilmi badan khabiiran ee xogogaal u ah aayadda hore waxaa ku sugan taqriiru mabda'i alqayuumiya lirijaali cala annisaa waxaa la sugay mabda'a maamulka raggu inay dumarka maamulayaan gaaladu mabda'a way dhalan rogeen oo dhinaca kale ka rogeen oo gabadhay awoodda siiyeen laakiin islaamku waxa uu awoodda maamul uu gacanta u geliyey ragga waxaana ragga maamulka gacanta loogu geliyey asbaabta alla uu sheegay kow bimaa fadala allaahu bacdahum calaa bacd ilaaha abuuray addoommadiisu rag iyo dumarka ma simin ee waa kala soocan yihi xikmadda ilaahay baana keensatay hadday isku mid yihiin oo isku barbardhac yihiin dee adduunku ma kala socdeen gabadhu maanta wax badan oonay qaban karayn yaa qabanaya dee ninkii ragga ahaa waayo ilaahay baa dee awoodiya itaal siiyey ragga markaa wuxuu ilaahay ku kala fadilay ila ilaahay baa caddeeyo walirijaali calayhina daraja raggu darajay dheer yihiin dumarka allah sheegu caddeeyey qolo walbana halkii alla uu dhigay wayna ku qanacdoy qaadato marka raggu dumarka waxa ay dheer yihiin kow xagga fi lcaqli waddiin caqliga iyo diinta way dheer yihiin oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi ma raأytu min naaqisaati caqli wadiini adhaba lilubi rajul xaazim min ixdaakun markaa rasuulku dumarka wuxuu ku tilmaamay in caqligooda iyo diintoodaba nooc nuqsaanihi ay ku jirto markuu rasuulku fasirayna nuqsaanta caqliga iyo diinta waxa uu ku sheegay nuqsaanta caqliga waxa uu ihi midkood marka markhaati iyo marag looga baahdo halka nin booskiisa waxaa gelaysa laba haweena wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum suurat lbaqara aayaddii daynta aayat lmudaayana waa tii nagu soo martay fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataan yacnii haddii la waayo laba nin waxaa markhaatiga gelaya nin iyo laba haweena labada haweeni waxaa la dejiyey booskii ama meeshii ninka uu ka maqnaa weliba waxaa lagu cileeyey an tadila ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma alukhraa in midkood hadday ilowdo ta kale xasuusiso rasuulku waxa uu ku tilmaamay taas inay tahay nuqsaanta xagga caqligooda ku jirta sidaasaa laba loogu kabay markhaatigooda oo mid loogu kaaftoomi waaye xagga diinta nuqsaanta kaga jirtaana waxa weeye midkood waxay fadhiisanaysaa maalmo badan iyadoon soomayn oon salaadayn waa marka dhiiggii caadada ama dhalmadee nifaaska uu ku dhaco dee taasina waa nuqsaanu diin oo raggii si xidhiid ay u cibaadaysanayaanoo marna ka joogsan maayaan dee waa diin ay dheer yihiin dumarka marka xaggii caqliga iyo diinta dheeraad bay raggu dumarka ka wataan xagga abuurkana dheeraad bay ka wataan oo ilaahay ragga wuxuu ku abuuray ad adayg iyo awood sidaa darteed baa iyaga jihaadka loogu waajibiyey oon dumarka loogu waajibin oo dumarka nebigu waxa uu ku tilmaamay rifqan bilqawaariir quraaradaha jabninka laga ilaalinayo ee daciifkaa lagu tilmaamay oo dumarku dee ragga waa ka daciifsan yihi oo waa arrin mushaahad oo waaqiceenna aynu ku arkayno inaan rag iyo dumar isku itaal iyo isku awood ahayn waxa kale ay raggu dheer yihiin dumarka waxa weeye bimaa anfaquu min amwaalihim iyagaa shaqaynaya iyagaa meherka lagu leeyahay iyagaa masruufaya iyagaa mariinka bixinaya maalka ay bixinayaanna way ku muteen maamulka marka intaasoo sababood marka la eego dee ninkii isagaa xaq u leh maamulkii guriga isaga ayaa furiinku gacantiisa ay ku jirtaa isaga ayaa amar kaloo gabadha ay waajib ku tahay inay adeecdo oo rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi low kuntu aamiran axadan an yasjuda liaxad la amartu zawjata an tasjuda lizawjiha haddaan ruux amrayo inuu ruux kale u sujuudo amri maayee ma dhacayso inuu makhluuq makhluuq u sujuudo laakiin rasuulku wuxuu yihi hadday dhici lahayd ma dhacayse eh gabadhaan amri lahaa inay ninkeeda u sujuudo waa maxay licidami xaqihi calayha xaqa uu ku leeyahay weynida uu weynyahay darteed sidaa darteed ayaa gabadhii nebiga u timid rasuulku wuxuu ku yidhi markay weydiisay zawjuki jannatuki wa naaruki gabadh yahay ninkaagu waa jannadaadii waana naartaadii isagaad ama ku naargeli ama ku janno geli idan haweenka waajib waxaa ku ah inay ragga amarkooda iyo maamulkooda ka dambeeyaan oo ku janno galaan laakiin aanay ku naargelin waayo innaka bulsho ahaan soomaalida waxay nagu beeran iska celiyo iska cadaadi oo mahmaadi maxay ahayd nin iyo naagti colla maaha nabadna maaha gurigiiba waxaa laga dhigay furin dagaalo mid walba ka kaliu iska xajinaya u la dagaalamaya ilaahayna waxa u yihi wa min aayaati an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadatan wa raxma waxaa la rabaa raxmad iyo kalgacal inay labada qof dhexdooda dhacaan gabadha soomaaliyeedda waxaa laga yaabaa inay ka xishoonayso xubbiga ninkeeda inay muujiso oo hadday muujiso waxaa loodhanaya baltan doqontaa haddaba waa sharaf gabadhu kalgacalkay ninkeeda u haysa inay muujiso waa sharaf waa darajo waa awood ee daciifnimo ma ah sawtan xubbiga xaaraantaaba la muujinaye maanta wakhtiga aynu ku jirro waad ogtihiin dad aan waxba isku hayn ayaa xabiibi iyo xubbi isku muujinaya de waa inkaarta dhacday soo maaha gabadhiina waxay ka xishoonaysaa ninkeedii xalaasha u ahaa inay xubbiga u muujiso ayay ka xishoonaysaa laakiin xaqiiqatan waxaa waajib ah inay gabadhu garato inay sharaf u tahay kalgacalka ninkeeda inay muujiso inay adeecdo oo gabadhiba gabadhay ninkeeda uga dhega nugushahay way ka fariidsantahay waanay ka wanaagsantahay laakiin maaha daciifnimo inaad ninkaaga yeesho oo aada waxa weeyaan muiico raalli aad noqoto cidda waxa weeyaan dumarka tale u dhiibtaana ma taaba gasho mana guulaysato waayo rasuulkaa yihi sala allahu calayhi wasalam lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a ma liibaanaan duul arrinkooda iyo taladooda u dhiibtay ruux dumara marka reerka dumar ka taliyaa ma taabagelayo meelna ma gaadhayo reerka raggu waa inuu ka taliyo laakiin gabadhu hadday hogaanka u qabato dee dacfiga iyo abuurka alla ku abuuray ayaaban u saamaxayn xilka intaa leeg inay qaado raggana waajib waxaa ku ah si xilkooda iyo qadarkooda iyo awoodooda u muuqato wixii la saaray inay sameeyaan oo ninku hadduu bannaankaba baradii uga bixi waayo oo isagu carruurtii ku hadho gabadha ay shaqo tagta ka waran muxuu wax ku maamuliyo ku amri ila isagay ahayd inuu baxo shaqeeyo masruufka bixiyo markaasaa amarkaagu socon kara laakiin haddaad waxba bixin weydood shaqayn weydo daryeelkiina aada dayacdo dee taladaadii adiga ayaa waxa weeyaan adaa baabi'iyey aayaadkan waxaa ku sugan haddii gabadha looga baqo santaag iyo kibir inay ninka caasi ku noqoto dawo saddexa midkood in la sameeyo kow in la waaniyo haddii waanadu anfici weydo in furaashka lagaga haajiro oo macnaha furaashkii iyadoo lagu wada jiifo ayuunbuu hadalkiina ka goosanaya dhabarkana uu jeedinaya jimaaciina wuu ka joojinayaa hadalkana waa ka joojinayaa taasi hadday anfici weydo wuu garaacayaa laakiin garaacan sunnadaa lagu sheegay oo wadribuuhunna darban hayra mubarix waxaa la yidhi garaaca garaac aan bararinayn oo lafna aan jabinayn jiidhna aan jaray marka waa garaac yar oo fudud oo waxa weeyaan dee edbinuuna argosi ma aha innaka laakiin garaaceenu dee waxa weeyaan waa budkii iyo ushii weeyaan laakiin taasi waa mamnuuc oo in waxa weeyaan wax la gaadhsiiyo jiidhkeeda la barariyo lafteeda la jabiyo muxaram weeyi haddii aad wax gaadhsiiso kusoo ashkataysana xaq bay u leedahay hadday nabarka kaa xaqato waayo dhiiggeeda inaad daadisadii laguma banayn edbi baa lagu yidhi dee waxa weeyaan gabadha jajabi laguma odhan ilaahay waxa u ihi fain aacnakum falaa tabquu calayhina sabiila hadday ka soo noqdaan waxa weeyaan madaxtaaggii iyo santaaggii dee waddo kale ha u doondooni ee waxa weeyaan sidaa ku daa wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcatuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha haddii shiqaaq khilaaf darani dhexdooda dhaco waxaa laynoo sharciyeeyey in loo saaro laba qof oo labada dhinac ka kala socda xagga gabadha iyo xagga ninka laakiin dad waxa weeyaan garsoora oo cuduul ah oo xeerbeegti ah oo wax kala saari kara waxaa la ishaaray oo loo tilmaamay niyo wanaag inay la yimaadaan labada wax kala xukumaya in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma waxay muujinaysaa niyada wanaagsani waxay raad ku leedahay isku soo dhowaanshaha labada qof laakiin haddii niyo xuma jirto oon daacad laysku ahayn dee waxba la hagaajin maayo aayaadkan waxaa ku sugan markaa mashruuciyatu taxkiim fi shiqaaqi bayna azawjayn in guddi iyo garsoor loo saaro markay labadii ruux isqabtaan ee isqabay taxriimu ikhtilaaqi lmashaakil lidulmi lmara mashaakil aan jirin in la sameeyo la abuuro inay xaaraan tahay si gabadha loo dulmiyo o loo daciifsado alla waxa u yihi alrijaalu raggii qawaamuuna iyaga ayaa maamulaya cala nisaa haweenkii iyagaa maamulaya bimaa fadala allah maada masterye haddii laga dhigo ficilka master baa laga shiiliyo bimaa fadala allahu ay bitafdiili illaah ilaahay sarraysiinta uu kala sarraysiiyey sababteeday ku maamulayaan bacdahum barhkooduu ka sarraysiiyey calaa bacdin barhkii kale iyo wa bimaa anfaquu wa bisababi infaaqihim bixinta ay bixinayaan darteed bay ku maamulayaan min amwaalihim xoolahoodii wax kamida ay bixinayaan fasaalixaatu haddaba haweenkii wanaagsanaa qaanitaatun waa kuwa adeecaya rabbigood iyo raggoodaba xaafidaatun waa kuwa ilaalinaya naftooda iyo maalkii raggoodaba lilghaybi marka raggoodu ay ka maqan yihiin bimaa xafid allah ay bixifdi illaah ilaahay ilaalintiisaanay ku ilaalinayaan oo waafajinta xifdigaa alla waafajiyey ama amarka ilaahay uu amray inay xifdiyaan ayay ku xafidayaan alla waxau ihi wallaati haweenkii takhaafuuna aada ka baqanayseen ama aada ogeydeen nushuusahunna santaagooda iyo madax adaygooda iyo isa sarraysiintooda kuwaad ogaateen faciduuhunna waaniya oo wahjuruuhunna kaga dheeraada fi lmadaajici makaanu jiifyada dhexdoodana kaga dheeraada oo furaashkii dhexdiisa uun ha dhaafina eh dhabarka usii jeediya wadribuuhunna garaaca haweenkii garaac aan bararinaynon waxba yeelay fain aacnakum hadday idin adeecaan oo soo noqdaan falaa tabquu ha u doondoonina calayhinna haweenkii sabiilaa waddo kaloo ku dulmidaan ha doondoonina ee sidaa ku daaya ina allaha alla kaana waxa uu ahaada yahayna caliyaa kii sarrayn badan kabiiran ee weyn wain khiftum ay calimtum dheh haddaa ogaataan shiqaaqa baynihimaa dhexdoodii khilaaf dhacay yacnii dhexdooda khilaafkii ka jiray haddaa ogaataan oo bannaanka usoo baxo fabcathuu u saara xakaman mid xukuma oo waxa weeyaan xeerbeegti ah oo min ahlihi ninka xigtadiisii ka mid ah iyo wa xakaman mid xukuma oo isaguna waxa weeyaan garsooro ah oo min ahlihaa gabadha ehelkeedii iyo tolkeedii ka mid ah yacni laba nin u saara oo labada dhinac kasoo kala jeeda in yuriidaa labadaa xakam hadday doonaan islaaxan hagaajin oy daacad ka tahay yuwafiq illaah ilaahay waa iswaafajinayaa baynahumaa dhexdooda ilaahay waa iswaafajinayaa waayo ina allaha alla kaana waxa uu ahaaday caliimankii cilmi badan khabiiran ee xogogaal u ah wax walba wallahu aclam